wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka jubbaland ayaa qalab loonku talagalay beero iyo abuurka ka wareejiday dadka beeraleyde ee degan gubwi iyo luglow waxaana soo horeeyay wasaaraddan sidii tababar la xiriira arrimo beero agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ena kusimaha agaasimaha guud ayuu wehelyaayaan howlwadeenada wasaaradda iyo abuurka iyo qalabkaba ka wareejiyay beeraleyda angooreen ku kumid ee gudoomiyaalka deegaanada ku faa'iidaysaday qalabkunya aan mahadnagi qalabkiiyo hodeersiin wasaaradda waxaan noola keenay qalabkii beeraha looga shaqaysanayay abuurkii iyo qalab bereedkii oo dhammaystiran wasaaradda beeraha waxaan malaynaa beera eridan waa wasaaraddii macnaha ugu shaqaada badneed oo erid aan joogno bulubartire beer weyn oo iskaashato oo laga sameeyey bulubartiro triibkii waxaan malaynaa labaad meamse saddexaad loo maalgeliyey dadka buulada buulobartire iyo deegaamada kale ku dhow intooda dhanba waan u mahadcelinaynaa qolada siminaaro fara badanna waa nala sii inaan noola sii dhammaystiri doonana waa noo sheega insha allahu tacaala waa ka sugaynaa waa soo dhawaynaynaa wasaaradda beeraha dhanka kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda beero iyo waraabka ee maamulka jubbaland ayaa ku hadli iyo marwalba iyo wasaaradda iyo ku goonta garabsiyowka beeraleyda maamulka jubbaland wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa hay-adda g z ayaa waxay qalab beereed iyo abuur dhammaystiran ay gaarsiisay deegaanada goobweyn iyo luglow dadkaas oo horey loo siiyey tababar la xidhiisha beera falashada maanta waxaa magaranaysaa lasoo gebagabaynahayaa wejigii labaad oo ah in la siiyo qalabkii ay dadkan ay magaranaysaa ku falan lahaayeen beeraha iyo abuurkii qalabka la siiyey ee falashada waxaa ka mid a farakeeto yaambooyin masaar bahantii loodhan jiray dabayl iyo magaranaysaa kabaabe abuurka wuxuu isugu jiraa basal kaarooto yaanyo barbarooni iyo geedka la yidhaahdo koosto dadkan waxaa qalabkan maanta wasaaraddu ay keentay waa qalab ay u baahnaayeen iyo abuurkii ay rabeen inay ku tabcadaan beeraha